إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هدي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ama bacd wa khamsatun shan laa yajuusu ma bannaana dafcuha sekada in la dhiibo ilayhim shantaas loo dhiibo shan nuuc oo dadka ka mida sekadii in loo dhiibaa ma bannaana wa khamsatun shan shan oo dadka ka mida shan nuuca shan shaqsi maaha waa shan nuuc waa asnaaf oo shan ah shantaas sekadii in loo dhiibaa ma bannaana wa khamsatun shan laa yajuusu ma bannaana dafcuhaa sakadii in loo dhiibo ilayhim shantaas alqaniyu qofkii qaniga noqday bimaalin maalna qani ku noqday ow kasbin ama shaqo qofkii qani ah oo noloshiisa wax ku filan oo xoolaa haysta xoolahaas laba dariiq waa isku mid inuu xoolihii gacanta ku hayo meel u yaalli inuu ka cunaayo iyo inuunta bil walba shaqo tago ama maalin walba shaqo tago wax ku filan soo helayo waa isku mid qaniyaa laidhaah midna wuxuu qani ku yahay xoolaha gacantaba ugu jira midna wuxuu qani ku yahay kasabka oo uu bil walba soo soo xasilinayo oo uu soo helaayo wax noloshiisa kaafi ku ah oo ku filan ilaa haddaysa noloshiisii ku filan wuxuu soo helaya darsigii shalan ku qaadanay miskiinu ah ama faqiir hadba qadarka uu helayaan fiirinay markaa haddii qofkii xoolo meel u yaalla uu ku filan noloshiisa uu heli karo amase inta shaqo tago hal shilin meel uma yaallo tas maalin walba shaqo tago ama bil walba shaqo tago uu wuxuu soo helayaa wax noloshiisa ku filan qaniyaa laydha waana xaaraan sekada in la siiyo ma bannaano sekada in la siiyo waalcabdu addoonkiina ma bannaano in la siiyo addoonkii asagana ma bannaano ila addoonka sayidkiisaa biilay wax walbao noloshiisa ka mida waajib waxay ku tahay sayidkiisa marka lama siina karo addoonkaasna sheega waa kii oo waxa weeyaan qiniga ahaa oo cabdigii qiniga ahay oo macnaha addoon barax la weeye ma ahan kii mukaatabka ah mukaatabka in la siinaayo waan soo ogaanay shalay mukaatabka in la siinaayo waan soo ogaanay ilaa waa ku xorooba asaguy kaasna marka lama sii karo wa banu haashimna lama sii karayo wa banulmualib banu haashim iyo banulmualib ibney cabdimanaaf weeye labadooda waa ka xaaraan meel kalaa laga kabo layidhahdo khumusulkhumus haniimada gaalada laga qaado ayaa shanta loo qaybiyaa meel ka mida shan loo sii qaybiyaa meeshaas meel ka mid ahay leeyihiin sekada ayada waa awsaakhu naas waa dadka wasaqdoodii ay isku dahirayeen dadku waa ayagu waa ka sarreeyaan marka lama siiyo walkaafiru midka afraad wuxuu yahay waalkaafiru gaalka gaal lama siiyo sekada qof gaal ah sekada lama siiyo ma ku ansaxayda in la siiyo muslimiin ah loogu talagalay kan shanaada ugu dambeeya waman qofna lama siinaayo loo dhiibi maa talzamu ay ku waajibaydo almusakiya midka sekada bixinaa nafaqatuhu biilkiisa qofka sekada bixinaa qofkii biilkiisu ku waajibay maalan waa xaaskiisii ama waa waalidkiisi oo aan xoolo haysan waalidkii haddii ay faqiir yihiin weladkay xoolihii ku leeyihin hadduu weladku xoolo haysto biil isagay ku leeyihin ama waa weladkii kan sekada bixina weladkiisii weeye laakiin laba shardi waa in weladku leeyahay weliba wiilasha marka la siinayo biil laba shardi waa inuu leeyahay weladkii shardiga koobaad xoolo ma leh hadduu xoolo leeyahay welad xoolihiisu cuna shardiga labaadna ma shaqaysan karo oo maalan ama waa jiis ama si kale maskaxdu ka dhiman yahay waxaa la mida hadduusan shaqadiiba helayn shaqadiiba hadduusan helayn oo caruurka isagu waa diyaarsan yahin shaqa waa u diyaar laakiin shaqa ma helaayo waa la mid marka laba shardi mar haddii caruurka laga helo waalidka biilka lagu leeyahay caruurkii kan saqiirka iskabadaa iyo qofka majnuunka lagama hadlaayo xataa caruurka qaangaarka oo hadduu qaangaaro laba shardi haddii laga helo waalidkaa lagu leeyahy waa inuusan xoolana lahayn uusan gacanta ugu jirin waana in uusan shaqaysan karin hadduu xoolo leeyahy xoolihiisa cuna hadduu shaqayso karo usan xoolo lahaynna waa shaqaysanaa waalidka waxa weyn culays saarima laakiin labadaa shardi labadaa shardi haddii la helo waalidkaa lagu leeyay waalidkaa lagu leeyay sabiga iyo majnuunka ayaga haddii aysan xoolo lahayn war kale ma leh de waaba sabi iyo majnuuna ma shaqaysan karaan marka qof kastoo carruurta ka mid ahoo aan shaqaysana karin xoolana aan lahayn waalidkaa lagu leeyahay waalidkiina hadde waa inuu waxayo marka qofkaas sekada bixinayaa dadka isaga biilkiisu ku waajibay ama xaaskiisii weeye ama caruurtuu dhalay ama waalidka isaga dhalay kuwaas ma siinayo wey laa yadfacu qofku u dhiibi maa musakigaahu sekada bixin ahaa sekada ilayhim dadka nafaqadiisu ku waajibayda bismi lfuqaraa magaca fuqaranimo ugu dhiibi maa walmasaakiini wa bismi lmasaakiin masaakiin magaceedna laguma sii karo oo sifada miskiinnimaa ma lagu sii karo oo markaas muxuu ka ixtiraasaa waa fuqara ha la siiyo ma dhihi karo waxaa laga ixtiraasaa waxaa bannaan bismi kownihim khuzaab ow khaarimiin waxawey magacyaal kaloo lagu sii karaa jirta waa daynoobay qofkan daynaa lagu leeyahy amase dayn laguma lahe waa khaazi waa qof oo duulaya oo cadowgii ku duulaya magacyadaas kale waa lagu sii karaa waa lagu sii karaa sekadii magacyadaas kale qofkaanu dadka isaga biilka ku ah waa ku sii karaa magacyada haddii dayn lagu leeya kala sii kara daynka iskaga bixiyo dhihi kara laakiin bismi lfuqaraa taas haddee fuqaraa maxay u noqonaya isagaaba biilaye haddii uu siiyo macnaheed waxay noqonaysaa xoolihii isaga isku soo celiyey ilaa qofkan isagaa biili jiray markuu siiyo waan ku deeqtoonaana isaga biil bixima marka seke maahan taas sekadii waxay noqonaysa macnaheedu nacfigeedii adduunba ayad isagu ku soo laabta waxaa la rabaa sekada waa la bixiyaa nacfi aakhirana waa laga rajeeyaa ee laguma xeeladaysto adugu laguma danaysto kitaabu axkaami siyaam haadaa midkaanu kitaabu axkaami siyaam soonka axkaamtiisa kitaabkii ka hadlaayo weeye kitaabu axkaami siyaam wa sharaa'idu wujuubi siyaam wa sharaa'idu wujuubi siyaam soomka waajibidiisa shardiyaalkiisu alaaatu ashyaa nusqooyinka gobol sidaasaa ku qoran alaaatu ashyaa laakiin arbacatu ashyaa ayaa sax ah nusqooyinka gobol ku qoran dabcadda daarminhaajkana sidaasaa ku qoran sida saxda waa sidaas wa sharaa'idu wujuubi siyaami soomka waajibidiisa shardiyaalkiisu arbacatu ashyaa waa shayaalo afara afar shay ayaa soonku qofka kula waajiba oo haddii afarta shardi laga helo qofka soonku waa ku waajibayaa alislaamu islaamnimo waan soo ogaanay islaamnimadu shardulwujuub maahan waa shardu sixa laakiin wujuubka hadda ay halkan uga hadlayaan shaaficiyadu waa mudaalaba qofka laga dalbayo oo laleeya war samee macnaha gaalkii la dhihi maayo adoo sidaadaa soon la dhihi maayo saasay ula jeedaan laakiin sidiisa kale waa waajib shardiga labaad albuluuq waa qaangaarnimo sabi hadduu yahay soonku waajib kuma ahan laakiin weliga waxa waajib ku ah haddii sabigu awoodo soonka inuu yidhaha soon waajibay ku tahay hadduu awoodo mumayisna uu yahay toddoba sano markuu dhaafo ayuu leeyahay soon hadduu awoodo toban sano markuu garoolya maxaa u soomi weyduu leeya waa ku qabsanaaba laakiin waajib sabiga kuma aha laakiin waalidka hadduu caruurku awoodo soonka waajibay ku tahay inuu amro soonka waajibay ku tahay waliba toban mar hadday gaaraan waa inuu ku canaanto oo ku xanjafiyo hadday awoodaan waalidiin badanna maanta caruurtoodale waa soomayna ay u diidaya u diidayeen marka waxa ay uga naxariisanayaan waa wixii rabulcaalamiin ugu naxariistay soonka u dana tarbiyu u yahay ilaahay baa ugu naxariistay danaa ugu jirta marka waalidkii isaga wuxuu isleeyahay u naxariiso ma soomi karaan naxariis u noqome naxariis waxa u ah tarbiyadan wanaagsan iyo dariiqan feecan qayray ka helayaan marka taasaa la rabaa waalidku inuu garto ilaahay baa nooga naxariis badan ubadka kuwa caruurta aan dhalnay annaga iyo ilahay ilaahay baa u naxariis badan nagu maxaana walbuluuqu qaangaarnimo walcaqlu caqli waa inuu caqli leeya qof majnuuna soon waajib kuma ahan mana la amri karo lama dhihi karo qof waalan soom maxaa loo leeyahy maba ka ansaxaba isaga waxba kama ansaxaan mogtahay saqiirku wax waa niyeysan kara laakiin qof waalan wax ma niyeysan karo marka lama amro waalqudratu iyo awoodid calaa sawmi soom la awoodo soomna waa inuu awoodaa qofkii xataa hadduu qofka qaangaarka uu soomka awoodin waajib kuma ahan marka waa inuu awoodo soonka hadduusan awoodin waajib kuma ahan markaas hadduu qaangaar yahay uusanna awoodin miirna uu leeyahay waxaa laga bixina markaas fidyo maalin walba hal miskiin ayaa laga quudinayaa maalintiiba hal miskiin ayaa laga quudinayaa taas waxay ahayd shardulwujuub ayay ahayd hadda arkaantii soomka oo ah shardu sixadii amase faraaidii faraaidda waxaa loola jeeda arkaan wa faraa'idu sowmi soomka faradyaalkiisu arbacatu ashyaa waa shayaalo afara faraaidda waa arkaantii waa arkaantii uu soomku ku ansaxayey meeshan dabcada oo daarulminhaajka waa in la fiiriyo ee qofkii haysta ayadaasaa u saxan meeshaanba wey meeshan uu dan laha wa faraa'idu sowmi soomka faradyaalkiisu arbacatu ashyaa waa shayaalo afara faradyaalka waxaa loola jeedaa arkaanta anniyatu waa niyo min alleyla habeenkii la niyeysto waa shardigii koobaad habeenkii in la niyeysto haddii uu yahay soonku farad waa nuucaas waa in habeenkii la niyeysto maalin maya habeenkii waxaa loola jeedaa qabla duluuci alfajri saadiq waa in la niyeysto soom kastaoo farad ah soom farad haddaad maqashana waa saddex soom farad ahoo kale ma jiro waa ramadaanka soonkiisa ama ha ahaado addaa oo waqtigiisii la joogo ama ha ahaado qada la qadaynayo waa soom waajiba kan kalena waa soomka nadarka oo qofku asagu isku waajibiyey oo uu yidhi ilaahay nadaraan u gala inaan u soomo soonka saddexaadna waa soonka kafaarada oo ku yimaada qofku maalan ama waa dhaartay ama dihaaru galay ama qofuu si qadaa u dilay oo muumin ah kafaarada soomka ku yimaada soomamkaas wakadaalika midka oo fidyada oo qofka xajka mutamatixa ee awoodi waayey inuu hadigii qalo waa la mid soomankaas weeye soomka waajibka marka saddexdaasay ku qulaaseen culummadu ay yidhaahdaan ramadaan iyo nadar iyo kafaaro waxaa soomka oo tamatuca hadiga ama qaarinka qofka ah uu soomaya ayaa asna lagu daraya soomkaas marka habeenkii waa in la niyeysto intaan fajarka saadiqa dhalan waa in la niyeysto wa tacyiinu niya niyadii waa in la cayino tacyiinu niya waa rugnigii labaad wa tacyiinu niya waa rugni labaad qofku waa inuu soonka nuuca uu soomayo waa inuu niyeysto ramadaan miyaa hadday bil ramadaan tahay hadduu ramadaan inuu soomaya niyeysto waa iska cadda ma hadday kafaaro tahay kafaaradii waa inuu niyeysto hadduu nadar yahay nadarkii waa inuu niyeysto marka tacyiin waa laga maarmaan waa rugni labaad oo niyada xoogaa sii sharxaya rugniga saddexaad walimsaaku waa afhaysi can ilakli cunitaan laga afhaysto wa shurbi cabitaan laga afhaysto waljimaaci galmoosho laga afhaysto wa tacamudi lqay'i matag ama isunqaacin in loo qasta laga afhaysto intaas hal rugniya isku yihiin macnaheedu waxay ka dhigan tahay iyadoo la yidhi wuu faahfaahiyey maadaama kitaabka dad bilaaba loogu talagalay ee khulaasadu waxay ahayd walimsaaku can ilmufadiraati in laga afhaysto wixii qofka afuriya intaas ahayd khulaasadu marka sidaasaana khulaaso ah qofku inuu ka afhaysto waxyaalaha mufdiraadkaa oo qofka soonka ka jebiya marka afartoodaas waa hal mid wey waa hal mid walimsaaku afhaysi can ilakli cunitaan laga afhaysto wa shurbi cabitaan waljimaaci galmoosho wa tacamudi lqayi iyo matag ama sihunqaaco qofku inuu u qasto inuu ishunqaaciyo qofku hadduusan u qasdin oo uu ka soo baxsado soonku ka jebmaa laakiin xoogaa inta isagu xoogaa dhibtoodoo lalaboodood wax dareemay hadduu aa is yidhaahdo oo ama gacanta ama cada isticmaalo waa ka jeba soonku waa ka jeba laakiin hadduu isagu uusan waxba isticmaalina uun ka soo fakado soonku uga jebi maa marka afartoodu in laga afhaystaa hal rugniya isku tahay bal afartooda maahan kaliya ee dhammaan mufdiraadka in laga afhaysta wey marka hal rugni waxaa alimsaaku can ilmufadiraat in qofka laga afhaysto wax alla wixii wax afuriya saasaa ka ballaaran rugniga afraad waxay tahay waa macrifatu darafayi nahaari maalinka labadiisa daraf in la garto wa macrifatu darafayi nahaari maalinka labadiisa dhinac in la garto soonku si kale uma ansixi karo labada daraf waxay tahay dhalashada oo maalinku dhalanaya waa duluucu lfajri saadir darafka kalena waa quruubu shamsi qoraxda dhiciddeeda qofkii hadduusan garan oo usan taas fahmaynin soonkii uma ansixi karo sababtoo ah ayadoo fajarkii dhashay inuu wax cunaa la arkaa saasaa imaan karta hadduusan dhicidda garanna waxaa dhacda isagii oo weli dhicin inuu wax cuno marka qofkii waa inuu gartaa zamanka loogu talagala in la soomo zamanka waa inuu fahmaa meeshuu ka bilowdo waa duluuculfajri saadir meeshuu ku dhammaadaana waa quruubu shams marka qofku inuu fahmo waa lagama maarmaan waa laga maarmaan waladii shayga yufdiru uu ku afuraa bihi shayga asaa'imu qofka sooman casharatu ashyaa toban shay weeye waxaa qofka soomanu ku afuraa waa toban shay tobankaa shay hadduu isticmaalo waa qofkaa soonkii waa ka buraa waladii shayga yufdiru uu ku afuraa bihi shayga asaa'imu qofka soomanu casharatu ashyaa waa toban shay maa shay weeye wasala gaaray camdan si kasana u gaaray ilaljawfi caloosha ama gudaha jawfka waa waa calooshu hadda ula jeedaa laga bilaabo halkaasun gurigaa ilaa waxa weyn kaadahaysta laga gaaray intaas u dhaxaydoo saablayda meel furan wax ka galay wey meel furan meel furan meel furan waxaanu leenahay meelaan awel furnayn haddii ay wax galaan waxba soon ma jebido oo qofkii meelahaan meel dhaawacaa jirkii ku taalla oo daloosha meeshii dawo lagu shubay wax kuma jabaan laakiin meel wadaa oo furan inta wado furan wadaday rabta noqoto sanka haato afka ha haato sabiilooyinka waddadii kaadida waddadii saxrada haato meeshii wax looga shuba soonku waa jaba wadooyinka furan oooo wadada ah oo waddada ah marka intaas gudaha hadday wax gaaraan waxaas waxay rabaan ahaadeen dhagaxay noqon karaan cuntay noqon karaan cabitaanay noqon karaan geeday noqon karaan waxay rabaan ha noqdeen wax asagu uu qas haddii halkaas cayn uunta u qasto ay waddo furan ka galaan ee ay gudaha gaaraan caloosha gaaraan waa soonkaas waa jabay oo meel baatina ay gaaraan maa shay weeye wasale gaaray camdan si kas ah hadduusan haddee kas ahayn soon ma jabiyo hadduusan u qastin oo halmaamo ama waa lagu qasbay isagu maba dooranba amase waxa weeyaan waa halmaamay wa halmaanka hadduu waxaba wax cuno soon kuma jabo maa wasala waa wixii gaaray camdan si kasa ilaljawfi gudaha ama caloosha wa raasi iyo madaxa wixii gaaray tanna waa mid kale wa raasida waxay tahay qofkii madaxa ayaa ka dhaawaca laftii waa jabtay laftii madaxaa jaban markaasaa kor wax looga shubay maalan meeshii uu ka jabnay markaasay madaxa ay gudihiisa ayay gaartay taasna waa ku jabaydaa sidaas ay leeyihin qofkii waxaweya laftiyaa jabneed laftii madaxaa jabtay markaasaa gudaha wax u sii galeen ta lagu shuba ama dawo ama wax la mid ah kaa soonkii waa ku jabayaa iyadana tan saddexaad walxuqnatu dubur shubidii weeye fii axadi sabiilayni labada jid mid ka mida wax looga shubo xuqnadu waa dawo in lagu shubo labada jid jidka saxaradu soo marto ama midka kaadidu soo marto in dawo looga shubo weeye qofkii in dawo looga shubo alxuqnatu duburshubidii weeye fii axadi sabiilayni labada wado mid ka mid ah lagu shubo weeye oo qofkii dawa looga shubay labadii jid mid ka mid a midka afraad wuxuu yahay walqaayu waa matag camdan si kas ah qofku asagu isku matajiyo hadduusan u kasin oo uu ka soo baxsado soonkuma jabo khaamis wuxuu yahay walwad-u galmoosho camdan si kas ah uu u galmoodo filfarji farjigiina uu u galmoodo kaasna ayadana soonka ku jaba waana waxyaalaha soonku ku jabo kuwa ugu khatarsan waana noo imaan doonaa xukunkiis waa ka duwan yahay inta kale oo kafaaradii weyneed ah qofka ku waajibayda qofkaasna cuquubo weyn ayuu mudanaya oo halaag ah oo nabigu ka markhaati kacay inuu halaag yahay halaag inuu yahay qofka ku dhacay waa qof halaagsamay macnaha dembi weyn halaag ah weeye walwad-u galmoosho camdan si kas ah hadduu halmaansan yahay waxba soon uga jebi maa hadduu halmaano soomkii oo dhan cuntadii lamidi waxba uga jebi maayaan camdana la rabaa filfarjiga lagu yidhiye farjigii haddaysan ahayn waa mas'alo kale laakiin haddii xataa qofku uu meelan farji ahayn uu ku shahwo guto hadduu ku shahwo guto oo shahwa ka timaado ayadana soonku waa ka jaba ayadana soonku waa ka jaba maxaa yeele yadacu طacaamahu wa sharaabahu wa shahwatahu min ajli xadiisulqudsiga ilaahay wuxuu leeyahay qofka sooman ajarkiisa xisaab la-aan waxaan uga dhigay cuntadiisa cabitaankiisa iyo shahwadiisa aniga dartay uga tega marka taas waxay ka qaateen qofkii hadduu ku shahwo guto si kale oo qaab kaleeto uu biyihii iskaga keeno in ay ka jabaydo waana tan waaba soo socotaaba walinzaalu oo waa mas'alo gaar ah wasaadi midka lixaad alinzaalu waa meni inay ka timaaddo can mubaasharatin taataabasho oo waxa weeyaan ay qof kale istaataabteen ay uga timaaddo haddii meni ka soo baxdo waa uu jabay soonkaas soonkaas waa jabay marka taabasho keliya maahan si kastuu iskaga keeno isku mid si kasta oo uu iskaga keeno taabashay noqon kartaa fiiriday noqon kartaa waxbuu fiirsanaayey waxbuu daawanaayey wixii ayaa marka dareenkiisa ku kacay shahwaad ka timid soonki waa uga jabaya marka waa sabab asagu u qasday inuu uga timaado wey ee maahan taabasho keliya waa isku mid inay uga timaaddo gacantiisa inuu iskaga soo saaro amase oo haddee xaaraan asalba ah oo xaaraan asal weeyaan sidiisa gacantiisa qofku shahwada iskaga keena asalay xaaraan tahay culimmadan waxay dhahdaan qur-aankii sidaasuu tusaa oo mu'miniinta ilaahay markuu ka hadlaayey wuxuu yidhi waaladiina hum lifuruujihim xaafiduun mu'miniintu waa kuwa farjiyaalkooda xifdiya ilaa calaa aswaajihim aw maa malakat aymaanuhum xaasaskooda marka laga reebo oo farjigooda ka xifdinayn iyo gacmahoodu waxay milkiyaan marka malfiiriya labadaas marka ilaahay u oggolaaday ilah wuxuu idhi faman ibtagaa waraa'a daalika fa ulaa'ika hum ulcaaduun qofka dalba inuu ku shahwo guto labadaas la soo sheegay wax ka dambeeya dadka nuucaas waa dadka xuduudda alle ka gudbay meel ka dambeeda lama kala qaadin ilahay ma kala qaadin fiiri faman ibtagaa waraa'a daalika qofka dalba intaas ka gadaal meesha labadaas la sheegay meel aan ahayn uu dalba inuu ku shahwo guto dadkaa fa ulaaika hum ulcaaduun dadkaasu waa dadka xuduuddii alle ka tallaabay marka qof haddii xuduudda alle ka tilmaamay waa halaagsamay marka kitaabkuna waa kan sharaxa ibnuqaasimku idin dhigaya muxaraman kaana soo bixinta minida u iska soo baxshay dariiqo xaaraam sideedaba asal weligeed bay aheed ha noqoto ka ikhraaji biyadihi ow kayra muxaramin ka ikhraaji biyadi zawjatihi ow jaariyatihi ama asal waddo aan xaaraamayn ha noqoto kullu waa isku mid waa isku mid marka waa wax ay ku jabo soonku weeyaan afartii ugu dambeyda waa isku qabtay oo ah toddobaad siddeedaad sagaalaad iyo toban wuxuu yidhi waxaa kaleeto uu ku jaba soonkii walxaydu xaydkii weeye kamburina soonka walxaydu waa xaydkii oo gabadha haddii xayd ku dhaco walow daqiiqadaha maalinkai ugu dambeeyaba ha ahaatee soonku waa ka jabaa wanifaas umushi oo dhiiggii umusha wilaadada laftirkeeda waa la mid gabadhii waa umushay ama waxa weeyaan dhiiggii umushaa yimid soonkii waa ka jabayaa mar haddii la xaqiijiyo waljunuunu waalidii waa waashay qofkii waaliyaa ku dhacday haddee mukala mukallafa maahan qof waalan ahlucibaadana maahan waridatu islaamka bixidii nacuudu billaahi minhaa day timaado iyadana soonkii waa ka jebaya wa yustaxabu waxaa la sunneeyaa fi sawmi soomka alaaatu ashyaa shayaalo saddexa ayaa la sunneeyaa soonka wa yustaxabu waxaa la sunneeyaa fi sawmi soomka alaaatu ashyaaa shayaalo saddexa ayaa la sunneeyaa tacjiilu lfitri afurka in la dedejiyo haddii la xaqiijiyo qoraxdu inay dhacday in la xaqiijiyaa waa arrin waajib ah marka la xaqiijiyo in qofku dedejiyousan wax kale la sugin waa sunno wa taakhiiru suxuuri suxuurtoo dib loo dhigo suxuurtana waa in dib loo dhigo iyadoo aamin laga yahay fajarka inuu dhashay iyadoo aamin laga yahay waa in la suxuurto laakiin xoogaa dib loo dhigo maxaa yale waxaa la rabaa cuntadan habeenka la cunaa berri in xoog lagu yeesho daad lix saa ama toddoba saa iska suxuurato cuntada waqtigaas la cunay xoogaa quwadii laga rabay berri keenime tan kalena sunnadii nabigayba khilaafsanta tan saddexaad wa tarku lhujri xumaanta in laga tago fuxshiga weye wa tarku lhujri xumaanta in laga tago hujrigaasoo min alkalaami hadal ah waa alfuxshu shayga foosha xun weye waa xantii waa caydii waa beentii waa wax alla waxaa xun oo afka ka soo baxa in laga tagana waa sunna oo xanta in laga tagaa ma sunna beenta in laga tagaa ma sunna in laga tagaa cayda ma sunna haa waa sunna meesha annagu baabka aan ka hadlayno baabka aan ka hadlayno waa sunna oo baabkaan ka hadlayna maxay tahay soonka asalkiisu ku fasahaadi ma sidaasaan ka hadlaynaa sidaas daraaddeed waxay idhaahdeen wa tarkulfuxshi sunnatun min xayثu sawmu walidaalika lam yubdil sawma wa amaa sawnu lisaani can اlfuxshi fa huwa waajibun laakiin sideeda in layska ilaaliyo beenta iyo xaaraantu iyadu waa waajib waa waajib laakiin hadda waa sunna meeshay ka leeyihin waxay tahay soonka jebime oo qofka dhufaanikaa soo qallayma laakiin macnaheedu waa maxad maxay ka dhibeen wax ajara ka helima wax ajara ka helima qofka dadka xamana dadka caaya isagoo sooman wax ajara ka helima oo nabiga salى اllahu alيه waslm man lam yadac qowla الzuuri wاlcamala bihi falaysa lilahi xaajaة fi an yadaca طacaamahu wa sharaabahu uu yihi qofkan beenta iyo been ku shaqaynta iska dayn ilaahay wax xaaja kamale cuntada iyo cabitaan uu ka tegey marka culamada waxay hahdaan waxaa isku beegmaya o iswaafaqaya ajarkii uu heli lahaa iyo xantan iyo beentan dembiga ka imaana labadaasaa isla raacayaan khalaas marka meel cidlahu ku soo dhaca laakiin soo qalee lama leh faradkiina waa ka dhaca meesha waa sunna laga leeya soo qalee lama laha wey soo qalee lama laha macnaheeda loola jeedo xantu dembi ma leh xantu dembiyay leedahay beentu dembiyay leedahay caydu dembiyay leedahay carabka inaad ka ilaalidaa waa waajib ama soon ha ahaado ama waqta kale ha ahaado inaad carabkaaga ka ilaalido afxumada waa waajib sideeda kale laakiin hadda meesha iyagu ka hadlayaan waxay tahay soonka ma jebiyo isaga dhan ma burinayo laakiin ajarkiisii u baabi'ina intaasu ay qaabkay sunanimada u suuraynayaan xumaanta in carabka laga ilaaliyaa asawnu lisaan can ilfuxshi waajib wey wa yaxrumu waxaa xaaraan ah siyaamu khamsati ayaamin shan maalin in la soomo wayaxrumu waxaa xaaraan ah siyaamu khamsati ayaamin shan maalin in la soomo shan maalin in la soomaa waa xaaraan soonkuna waa xaaraan shantaas maalin in la soomo wayaxrumu waxaa xaaraana siyaamu khamsati ayaamin alciidaani labada ciidood ciidulfitri iyo ciiduladxaa maba xirmayo soonku nuucu raba ha ahaado farad nadar kafaaro sunno ma xirmayo iyo wa ayaamu tashriiqi maalmaha ayaamu tashriiqa laydhaah waa maanta bisha dilxija ay tahay koob iyo toban iyo maanta ay tahay labiyo toban iyo maalinkay tahay saddex iyo toban oo ciidul adxaa maalinta la tukado saddexda maalin oo ka dambayda wey saddexdaasaa laydhaha ayaamu tashriiq maalmaha hilbawaradka oo udxiyadii hilibkeedii la warana iyo hadyigii inta la dareeriyo aa qoraxda lagu wari jiray oo waxaa la rabaa jawaan inta laga buuxsado hilibkaas bilo layska cuno hadyigaa xaramka lagu qalaa kumanaan geelaha la qalaa kumanaan lo-aha la qalaa ariya la qalaa dadku marka waxay sameyn intay hilibkii dareeriyaan oo qoraxda ku waraan ay u qalalaan marka u qalana jawaan iskaga ridana halaas hadba intuu rabo ka soo goosana hadda saas ma yeelaan hadda tallaagad wax laydhaha la helay baashaasaa la iska dhex dhigana barafaa ku fadhiisana maalin walba faasa inta lagu garaaco xoogaa barafa la jabiya hoosiisa cad laga soo goosana lix bilood toddoba bilood ay haysaayeen hilibkaas maalintaas la qalo kiin hilib oo waxa weye baraf dishay waaye laakiin ilaahay wadi sidiisi un waa un ka halaabi ma marka qadiidkii hadda iska daayeen ayaamu tashriiqa marka waa saas marka masaladaas waxaan rabnaa ayaamu tashriiqa wax yar inaan ku laabanno inaan wax yar ku laabanno ayaamu tashriiqa in la soomo ma bannaana ayaamu tashriiq in la soomaa ma bannaana waa qowlka jadiidkaaho shaafici qowlka jadiidkaaho shaafici waa sidaas laakiin qowlka qadiimka ee shaafici istihnu leey saddexda maalin in la soomo ma bannaana sababtoo ah nabigaa yidhi salى اllahu calayh wasalam ayaamu aklin wa shurbin wa dikri اllaah waa maalmo cunto iyo cabid iyo xus ilaahay loogu talagalay laakiin istihnu gelinayaa qowlka qadiimka aho shaafici wuxuu leeyahay qofka mutamatic ahaa almutamatic alcaadimi lilhadyi lahu an yasuuma ayaama tashriiq wuxuu xaq u leeyahay u bannaan qofka mutamatica ah oo hadyi waayey saddex maalinaa laga rabay haddii saddexdu dhammaatana xajku waa dhammaanaa saddexdana xajka dhexdiisaa looga rabaa marka saddexdii keliya maadaama ay taon wax ka dambeeya eragoo xaj ah saddexda maalinuu soomi kara halkaas qofaa laga soo reeba oo lasoo istinoona waana sida raajixa istinahaas waana istinahaas waa sida raajixa ilaa fiiri fa siyaamu alaaثati ayaamin fi lxaj ay dhahde qofkii hadyiga waayey saddex maalinoo soona laga rabaa oo xajka dhexdiisa wa sabcatin idaa rajactum iyo toddoba markaad u laabata dhehelkiinniia toddobadaas marka waa iska fududa oo de waktigeedu waa waasac laaktan tan waxaa la idhi xajka dhexdiisaa laydinkaga rabaa xajkiina saddexda maalina u dambayda qofkii mutamatica ahaa oo hadyigii waayey oo aan soomin yowmu naxri ka hor aan soomin waa inuu saddexdan maalin soomo bukhaarigana waxaa ku sugan saxiixubukhaariga caaisha iyo cabdilaahi bni cumar radia allaahu canhum inay yidhaahdeen lam yurakhas fii ayaami الtashriiqi an yusamna ilaa liman lam yajid اlhadya looma ruqsayn ayaamu tashriiq inay soomaan ilaa qof aan hadyi helayn mahane fiiriya marka saxaabadu markay yidhahdaan waxbaa la nahiyey ama waa la amray ama waa la ruqseeyey xadiiث marfuuca weeye waxa wax ruqseeya waa nabiga salى اllahu alيه wasalam waa nabiga waana saxiix bukhaariga ku sugan yahy واkhtaara الnawawiyu hada اlqowla waصaxaxahu ibnu صalaax qablahu markaa qowlkaasuu doortay imaam nawowi wuxuu yidhi qowlkaas weeye qowlka saxiixa min xayثu daliilu oo ah saddexdaas maalin lama soomi karo marka laga soo reebo almutamatic alcaadimi اlhadي kaasaa la soo reebaa maadaama bukhaariga ay ku sugan tahay in loo ruqseeyey asaga sidaas wey ibnu salaaxna hortiis ayuu sidaas asaguna saxiixiyey hortiisaasna ibnu salaxna sidoo kale marka qowlkaasaa saxiixa xagga daliilka wa yukrahu waxaa la nebcaystaa sawmu yowmi shaki yowmu shakiga soomkiisa waa la nebcaystaa yowmu shakiga soomkiisa waa la nebcaystaa waa la kahdaa ilaa an yuwaafiqa inuu waafaqa maahane caadatan caado caadadoo lahu lisaa'imi qofka soomaya u sugnaatay yowmu shaki waxaa la yidhaha maalinka bisha shacbaan soddonka tahay bisha shacbaan habeenka ay soddon tahay oo sagaal iyo labaatan ay tagtay habeenkaas waxaa lagu shakisan yahay in shacbaan ku dhammaa sagaal iyo labaatan oo habeenkaas ramadaan dhashay iyo in habeenkaanu shacbaan ka mid yaho shacbaankii soddon noqon rabo taasaa lagu shakisan yahay haddii marka habeenkii cirkii daruuru saaran tahay bishiina wax arkay oo markhaati ku sugnaada la waayey dadna ay sheegsheegayaan hadda haddii cirkuba uu aan daruur ku aadanayn wax bishii sheegsheegayana aan la arag markaas yoomu shaki maahan maalinkaasuy waa shacbaan laakiin cirkii daruuraa saaran dadka gabalaa sheegsheegayaan bishii waa la arkay markhaati lagu soomana lama hayo yoomu shakiyaa la yidhaahdaa maalinkaas waa la kahdaa in la soomo waa la kahdaa in la soomo saasuu matnigu leeyahay laakiin bal sharaxa fiiriya hy wa yukrahu waa la kahdaa taxriiman karaahiyadu waa karaahiyatu taxriim ma ahan karaahiyatu tansiih marka waa xaaraam saas darteeda waxaa ficnala yidhahda culummadu maalmaha horo shanta inuu ku daro oo uusan ka soocin laakiin asaga maadaama uu shanta ka soocay waxaa ka muuqata inuu leeyahay waa karaahatu tansiih mana ahane waa karaahatu taxriim waa xaaraan yowmu shaki in la soomo maxaa yeelay camaar ibnu yaasir wuxuu yidhi man saama yowma shaki faqad casaa abalqaasim qofka sooma yowmu shaki wuxuu caasiyey nebi moxamed sala allahu calay wasalam abalqaasim caasiyey man saama yowma shaki faqad casaa abalqaasim tirmidii ayaa saxiixiyey ibnu xibbaana saxiixiyey xaakimna waa saxiixiyey bukhaarina tacliiq ahaan ayuu u wariyey marka ma bannaana waa xaaraan maalinkaas in la soomo ma bannaana sidaas sharxa uu maray oo ah inay karaahatu taxriim tahay weeye sida sawaabkaana wa yukrahu waa la kaadaa soomu yowmi shaki yowmu shakiga soomkiisa karaahata taxriim weeye waa karaahiyo taxriim ah ilaa an yuwaafiqa inuu waafaqa maahane caadatan caado caadadoo lahu qofka u sugnaatay low lisaami caado waxaa loola jeedaa maalin uu soomi jirayoo soon sunna iska soomi jiray inuu ugu soo aado maahane oo tusaale waxaa ugu soo aaday isniin awalna isniin walba waa soomi jire isniin walba waa soomi jire markaas isniinay noqota maalintaas isniintiisii u soomay sunnada aheed waa khalaas u bannaanta laakiin maxaa la diidaa dadaal ramadaan yaa ku dhaafinan u soomay waa xaaraantaas ma bannaana ramadaan yuu ku dhaafin aan u soomay midda la diidaya ama soon iska oo mutlaqa oo aan awal uusan wadi jirin ama qamiisuu soodi jire qamiiskii ugu soo aaday ama maalinna waa afuri jiray maalinna waa soomi jiray maalintuu soomi jiray ugu soo aaday calaa kulli xaal maalin uu soomi jiray haday ugu soo aado waa u bannaan tahay laakiin sida kale waa xaaraan ma bannaana waman wadica qofkii galmooda fii nahaari ramadaan mufdiraadkii oo soon lagu afuraayey waa kala darnaayeen kii ugu khatarsanaa ayuu halkan ku soo celiyey oo uu sheegayaa kafaarada ka dhalanayda waman wadica qofkii galmoosho sameeya fii nahaari ramadaana maalin ramadaan habeenkii dhib ma leh caamidan xaal uu yahay midkii u kasaya waxaa baxay hadduu halmaansan yahy hadduu halmaamo soonka inuu sooman yuhuba halmaamay taas soonka uga jebi maa uga jebi maa caamidan xaal uu yahay midkii u kasaa filfarji farjina ka galmooda farjigii waxaa baxay alistimtaacu bikayri lfarji farjigii wax aan ahaynu ku istimtaacay haddee hadday meniyu ka timaadna soonkii waa ka jabay waana ku dembaabay laakiin kafaara ku waajibi maya haddaan meniyu ka imaanna soonku kamaba jabayaba maba ka jabayo marka farji wuxuu leeyahay wixii khilaafsan farji xukunkeeduna waa khilaafsan yaho kafaaradan weyn meel aan farji ahayn kama imaanaydo kafaaradan marka waa noocaas fa calayhi waajib waaa laakiin sharaxa firiya intaas xoogaa shuruuddu waa ka adadag tahay waman wadica bal sharaxa firiya waman wadica qofkii galmooda fii nahaari ramadaan habeenkiiyaa baxay xaala kownihi xaaluu yahay caamidan mid u kasay halmaankii kii halmaamayaa baxay filfarji farjina u galmooda waxaa baxay wixii aan farji ahayn oo uu makaan kale ku istimtaacay makaankaas kale haddii meri uga timidna soonkiiyaa ka jabay waana dembaabay kafaaro laguma leh kafaaro laguma leh haddaan meriyu imaanna haddee soonkiiba kama jebin wa huwa mukallafun bisawmi soomkana mukallaf ku ah fa kharaja sabiyu sabigiiyaa baxay sabigii ayaa baxay sabigii ayaa baxay wa nawaa bileyli habeenkiina waa niyeystay xalana waa niyeystay berri inuu soomo fa kharaja man asbaxa mufdiran midaan awalba soomin oon xalaba niyeysan xalaba ma niyeysan soon kaasaa baxay maalin ramadaan waa tahay laakiin xalaba ma niyeysan isagu inuusan berri soominu go-aankiisuba aha waagu wuxuu berya isagoo afuran galmooshuu sameeyey waa ku dembaabaa laakiin kafaaro laguma leh kafaaro laguma leh wanawaa wuxuuna niyeystay min aleyla habeenkii wa huwa caasimun waana mid ku dembaaba bi haada alwadci galmooshadaas waa inuu ku dembaabayo waxa baxay qofkan ku dembaabayn oo waa qofkee kalmariidi walmusaafiri kii mariidkaayoo jiranaa oo sharcigu u fasaxay inuu afuro ama musaafirkii oo sharcigu u fasaxay inuu afuro ah asagoo sooman xaaskiisa u galmooday inta niyeystay wuxuu yidhi awal bis ilahay ruqso ima siin niyatu taraqus uu ku sameeyey so horta ilaahay iima ogolayn ha khalaas uu yidhi anugaaba iska jiranahay anugaaba iska jiranaysa oo ilaahay iima ogolaan uu leeyay ama musaafiru ha markaasuu yidhi aniga horta sow ruqso alla iima siin ha khalaas waa iskaga afuraa galmooshadiiuba ku afuray ma kafaaro laguma leh niyatu taraqusu ku qaad hadda ruqsadan allaa siiye isaga liajli sowm waa inuu u dembaabay liajli sowm haddana soomka waa inuu ku dambaabay masala yahay liajli sowmna waa mas'alo kale liajli sowmna waa inuu ugu dembaabay fakharaja almariidu wاlmusaafiru idaa zanaa kulu minhumaa waxaa baxay mariidkii iyo musaafirkii biniyati tarakus ku sinaystay waxay idhahdeen sow sharcigu ma ogola in la afuro markaasay sinaysteen khalaas waxaa la leeyahay kafaaro laguma leh laakiin zinadii dembigeedaa lagu leeyay iyagu waxay ku dembaabeen waa zinada ee soonka ay afureen kuma dembaabin kafaaro marka laguma leh laakiin iyaga waxaa lagu leeyahay dembigii zinada halkaasay ku dembaabeen oy ku halaagsameen marka liajli somna waxaa baxay almariid wlmusaafir idaa zanaa kullu minhuma qofka intaas marka laga hela matniga ku soo laabo facalayhi اlqadaa waxaa waajib ku ah inuu qalleeyo iyo walkafaaratu kafaaro laba shaya ku waajibay inuu qalleeyana waajibay ku tahay kafaarana waajibay ku tahay wa hiya kafaaradiina cidqu raqabatin waa qoor la xoreeyo qoortaasoo mu'minatin mu'minad ah qoor mu'minad ah waa inuu xoreeyo fain lam yejid hadduusan helin qoor uu xoreeyo oo ayadii ma hayo dhaqaaluhu ku gadana ma hayo ama ayadiiba lama hayo sida wakhtigaan noolnao kale oo ayadiianba jirin adoonaanba hadda lahaynba fa siyaamu shahrayni fa calayhi korkiisa waxaa ahaaday siyaamu shahrayni laba bilood soonkood labada biloodoo mutataabicayna israacraacsan laba bilood oo aan maalin u dhexayna laga rabaa inuu soomo hadduu maalin uu u dhaxeeyo oo uu afuro waa soo bilaaba maxaa yeelay asagaa laga keri waaya hal maalin sabar waa in qoorta loo gelshaa wax adag marka fa in lam yastadic hadduusan awoodin laba bilood oo qofaan laba bilood soomi karinaa jira tabar aan u lahayn fa in lam yastadic hadduusan awoodin fa itcaamu sitiina fa calayhi korkiisa waxaa ahaaday itcaamu sitiina miskiina lixdan miskiin inuu quudiyo likulli miskiinin miskiin kastaba muddun hal mud ayaa u sugnaado mudkii nabiga la eg miskiin walba hal muduu siinaya laga yeeli maayo lixdan mud waa baxaa laakiin hal qofan siina ama shan qofan siina lixdan miskiin inuu kala siiyaa la rabaa wixii fitrada gudi jirayna uu ku bixiyo allah subxaana wa tacaala aclam sal allahu wslam wbaarak calaa nabiyina mxamed